xubno ka socday wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka galmudug ayaa booqday iskuulka ah deegaanka madraso sheikha oo dadka deegaankani ay si isxilqaan ah u dhisteen iskuul ay ardadooda ku baraan tacliinta si ay kala dagaalamaan jahliga ujeedka xubnahan ka socday wasaaradda waxbarashada ayaana ahaa inay qiimeeyaan xaaladda waxbarasho ee deegaanka ka jirta ugu horeyn dadka deegaanka ayaa ka hadlay baahiyahooda waxbarasho waxa ayna wasaaradda ku codsadeen in deegaanka lasoo gaarsiiyo macalimiin ardadooda waxbarashada u horseeda maadaama iyagu ay dhisteen goobihii ardada wax lagu bari lahaa meeshaan iskoolka aada noogu timaadeen ood arkaysaan in badan baan raadinaynay horta horaanba wax badan baan goobaynay oon iskudaygiisa raadinaynay guryihii waan u dhisannay ardadii waan aruurinay hadda wixii maqmaqan oo geesaha naga jiro oon doonayna inaan keenno maahane afartan iyo toddoba qof hadda joogta ilaa lixdanna inay gaaraan aan u malaynaynaa sidaas marka waxaan doonaynaa aan codsi ka nahay wasaaradda waxbarashada dowladda waxaan ka doonaynaa in naloo dardargeliyo macalimiin naloo keeno hal sano laba sano agtoodaan iskoolku noo dhisnaay aan goobaynay u legdamaynay dad u baahanaan naha waxbarasho ka ooman raadaaya dadkoodu una inuu dardargeliyo aad iyo aad wax ugu barta raba waxaan codsanaynaa oon dowladda galmudug gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ka codsanaynaa meeshaan waxaa la yidhaha madaraso sheekh maxamed anugu waxaan ahaa guddoomiye ku-xigeenka madaraso in badan muddo oo ku dhowaad afar sano kuwo kaloo badanna waa jiraanoo duurka jira waxaan codsanaynaa macaliniman kaafiya macallimiin ma haysanno mid keliya ma haysanno waxaan ka sugaynaa wasaaradda waxbarashada macalin daahir xisi maxamed oo ka tirsan ururka ka shaqeeyay waxbarashada dadka reer miyiga ah ee jiheeye ayaa isna wasaaradda waxbarashada ka codsaday in dadkan madraso sheikha laga garab siiyo waxyaabaha ay u baahan yihiin waxaan rabnaa marka inaan bulshada soomaaliyeed la wadaagno deegaankan wuxuu ku jiraa dib u soo kabasho naantii nabaddiisa iyo xasiloonnidiisu maalin maalinta ka dambaysa way soo hagaagaysaa wuxuu u baahan yahay caafimaad hadday aan lahayd maaragtay m c ejo wuxuu u baahan yahay waxbarashadii macallimiinta wasaaradda waxbarashada waxaan uga mahad celinaynaa runaantii codsigii aan u gudbinnay oo ay soo dhoweeyeen waxaan rajaynaynaa insha allah fulintiisii inay noo dhammaystiraan insha allah inta dhiman macallimiina deegaankaana loo ballan qaaday macallimiintii waa sugaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inayna soo gaari doonaan waddada ku soo jiraanaan rajaynaynaa waxbarashada deegaankan waxaan ku bilownay daashkaas aad ujeeddaanaan ku bilownay maalintii koowaad waxaa qayb ka ahay guddoomiyaha deegaanka oo maalintii koowaad dadkii buugga soo qaatay kow ka ahay cabdulaahi cali cabdulle oo isna ah xubin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo madaxa imtixaanaadka iyo shahaadooyinka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee galmuduga maxamed cali jimcaale ayaa ka hadlay goobta iyagoona dadka deegaanka kaga mahad celiyey dadaalka ay sameeyeen waxayna ka wasaarad ahaan ballan qaadeen in fariintooda ay gaarsiin doonaan madaxda ka sarreysa wasaaradduna ay ka jawaabi doonto arday walba ee soomaaliyeed ee ku nool deegaanadan galmudug waa waajibna saaran inaan inta karaankeenaan ka awoodno inaan gaarsiino degmo walba ee diyaar u ah inay waxbarata hadduu ilaaha idmo innaga oo wakiilka ah wasaaradda waxbarashada galmudug gaar ahaan xafiiska waxbarashada ee gurceel waxaan rabnaa inaan idiin sheegno inaan idinku garab taagannahay in aad sii horumarisaan waxbarashada deegaankan waa idinku dhiirigelinaynaa inaad ilmihiina inta iskuulkii adinku iska wax u dhisateen u qalabaysateen ilmihii keenteen idinkoo wada jira macallimiintii haddana aad kursiga ardaygaad macallinka qur-aanka inta la soo fadhiisato aad qalinka la soo qaata ku dhigaysiin ayadana waa kaga mahad celinayna waan rajaynaynaa in laynku dayo doono haddii ala yidhahdo adinkana waxaan kula daarmay inaadan ka daalinood sii wadin haddii ala yidhahdo ardooyinka laga yaabo inay duurka jiraan oo maqmaqanna haddii ala yidhahdo inaad keentiin haddii ala yidhahdo taas waa dardaaran guud oo gaar ahaan madrasada waxaan rabaa rabnaa inaan mar labaad kusii boorino inaad isku tashigan aad muujiseen oo quruxda badan inaad sii lawaajibaartiin haddii la yidhaahdo annagu waxaan ka soconnaa wasaaradda waxbarashada codsigiinna iyo kelimadiinnana waa dhegaysanay meeshana hadda fasallada culayska iyo macalinla'aanta ka jirta waa aragnay waxaan hadda meesha ku soo aragnay arda isu diyaarinaya sanad kadib een, sideedaadka isu diyaarinaya aan meesha ku soo aragnay waxaan u- waxaan aragnay arday u diyaarsan u qalma u socda u diyaargaroobaya sanad kadib inay imtixaanka eydka inay inay inay galaan haddii la yidhaahdo la yidhaahdo deegaanka madraso shiikha ayaa koboc ballaaran ka sameynayay dhinaca adeegyada bulshada sanadihii ugu dambeeyey